أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen arbacaha taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay lixda bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah deegaanka coosweyne oo lagu soo bandhigay bakhtiga maleeshiyaadka hirdada ee dhowaan lagu xasuuqay weeraradii ka dhacay bariga wilaayada galgaduud mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiinna howlgalo lagu soo qabtay diyaarado daroonis ah iyo walxaha qarxa ka fuliyey waqooyiga dalka maali maraykanka oo ku dhowaad labaatan bilyan oo doolar ku bixiyey garab istaagga yahuudda darawal soomaaliya oo si argagax leh ugu dhintay dalka zambiya qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah gaalada qaramada midoobey oo walaac ka muujisay xiisadaha cadowga u dhexeeya ee ka jira geeska qaaradda afrika shacabka ku dhaqan gobollada bari iyo nugaal oo ka cabanaya dad itoobiyaan ah oo deegaanadaasi dhaqanxumo iyo dhibaatooyin ka geysanaya qodobadaas iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo suheyb ayaa igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheenna kale ay nagala socdaan aaladda aan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ayaa howlgallo lagu soqbaqabtay diyaarado daroonis ah iyo walxaha qarxa ka fuliyey waqooyiga dalka maali qodobkaas iyo sidoo kale weerar madaafiic ah oo mujaahidiinta ku qaadeen saldhigga cadowga ee ku leeyiin degmada ceelwaaq waxaad ku maqlaysaan xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka midigaha islaamiga waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalka maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa darawal soomaali ah oo si argagax leh ugu dhintay zambiya dhacdooyin argagax leh ayaa laga soo tebinayaa wadanka zambiya oo ka mid ah dalalka dhaca afrika ee ay ka shaqaystaan wadayaasha gaadiidka ee kasoo jeeda soomaaliya mid ka mid ah wadayaasha gaadiidka ka howlgala wadankaasi oo lagu magacaabi jiray cabdirasaaq gorod ayaa la xaqiijiyey in uu ku dhex gubtay gaari booyad ah oo uu shidaal ku waday dhacdadan argagax leh ayaa dhacday saacadihii lasoo dhaafay mid ka mid ah dadka soomaaliyeed ee wadankaasi ku dhaqan ayaa soo bandhigay muuqaal muujinaya dhacdadan shilka ah muuqaalka lasoo bandhigay ayaa muujinaya baabuurka shidaalka siday ee uu shilka ku galay cabdirasaaq oo waddada ka baxay kadibna ku dhacay meel ka baxsan jid laami ah oo uu ku safrayey mid ka mid ah soomaalida isticmaala baraha bulshada kuna sugan wadankaasi oo dhacdadaasi ka hadlayay ayaa sheegay in shilkan uusan ahayn midka koowaad balse bishii hore ay ahayd markii dalka zambiya laga diiwaangeliyey dhacdo tan la mid a bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii axmed cagaf oo ka mid ah dareewalada gaadiidka ee ka howlgala dalka zambiya uu isagana sidan si la mid ah uu ula dhacay gaari uu waday taasi oo keentay in uu ku dhex gubto halkaasna uu ku dhinto waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo howlgallo lagu soo qabtay diyaarado daroonisa iyo walxaqarxa ka fuliyey waqooyiga maali mujaahadiyiinta nusratul islaam walmuslimiin ee ka halgama galbeedka qaaradda afrika ayaa qaaday olole ballaaran oo lagu islaaxinayo dhul ballaaran oo dhowaan laga xoreeyey ciidamada siliibiyiinta ruushka iyo maleeshiyaadka xukuumadda dabalilifka maali bayaan kasoo baxay hogaanka jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in ciidanka mujaahidiinta ay ku guuleysteen in walxaha qarxa sida miinooyinka fagner ay shacabka ugu aastay wadooyinka ay ka saareen dhol boqolaal kilomitir ah howlgal maalmo qaatay oo ay sameeyeen qismiga mutafajiraadka mujaahidiinta ayay ku guuleysteen inay nadiifiyaan deegaanada hoos yimaada degmada tantagaagiid sawiro ay mujaahidiintu faafiyeen ayaa muujinayay minooyin halis ah oo laga soo saaray wadooyinka ee diyaarada daroonis ah gaar ahaan nooca qarxa oo calooshatushaqaystayaasha ruushku ay uga carareen dhulalkii laga xoreeyey diyaaradaha lasoo bandhigay waxaa ka mid ah kuwa loo yaqaan kamakazi ee dowladda shiicada iiraan ay farsameyso kuwaas oo ah daroonis miineysan islamarkaana halis ku ah bani aadamka sidoo kale miinooyin iyo bambaanooyin aada u qarxa oo ay caan ku yihiin calooshadu shaqaystayaasha shisheeye ayaa ka mid ahaa walxaha qarxa ee ay mujaahidiintu ka soo saareen dhulalkii cadowga laga xoreeyey mujaahidiinta ayaa sheegay in howlgalkan ay u qaadeen sidii ay u ilaalin lahaayeen badqabka dadka muslimiinta camaliyaad jihaadi ah oo saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ka socday waqooyiga iyo bartamaha maali ay jihaadiyiinta al-qaacida ugu suurta gashay inay ku qabsadaan boqolaal gaadiid dagaal ah iyo magaalooyin muhiima waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa mareykanka oo ku dhowaad labaatan bilyan oo doolar ku bixiyey garab istaaga yuhuudda warbixin ay soo saartay jaamacadda brown ee ka faaloota arrimaha caskariga ayaa lagu sheegay in qarashka mareykanka uu ku bixiyey dagaalka sanad jirsaday ee khaza uu ku dhow yahay labaatan bilyan oo dollar warbixintan ayaa daaha ka rogaysa xogo intan ka badan oo laga qariyay warbaahinta mareykankuna uu ka dafirayo fagaarooyinka waxayna sheegtay in xukuumadda washington ay muddadan labaiyo tobanka bilood ay sahaynada ku garab istaagtay kaalmo dhan walba ah oo ku kacaysa adduun lacageed oo gaaraya ilaa toddoba-iyo toban dhibic sagaal bilyan oo dollar waxaa intaa u dheer afar dhibic siddeetan iyo lix bilyan oo dollar oo ku baxday qarash mareykanka uu kaga hortagayo weerarada xuutiyiinta isaga oo ku garab istaagaya maraakiibta yuhuudda iyo kuwa ku daaban wargeyska the times of israel waxa uu dhankiisa sheegay in tani ay tahay natiijadii ugu horreysay ee baaritaanka lagu sameeyey qarashka mareykanka ee ku baxay garab istaaga yuhuudda suuragalna ay tahay in muddooyinka dhow ee soo aadan uu qarashaadku intaasi ka bato waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa ukrain iyo ruushka oo duqeymo isdhaafsaday xukuumadda ukrain ayaa duqeysay goob shidaal oo ay leeyihiin ciidamada ruushka taasi oo ku taal jasiiradda alqiram ee ay labada kun iyo afariyo tobankii la wareegtay dowladda ruushka duqeyntan oo ay ukrain sheegtay in ay u adeegsatay gantaalada ridada dheer ayaa ku dhacday goobtan shidaal oo si gaar ah ugu taal fidosia ee ka tirsan alqiram kadib markii ay goobtan shidaal ku dhaceen gantaalada ay soo tuurtay ukrain waxaa cirka isku shareeray uura madow muuqaalo laga soo duubay goobta ayaana lagu baahiyey internetka waxayna ukrain sheegtay in duqeyntu sababtay dab ka kacay goobtii shidaal ee la beegsaday dowladda ruushka ayaa dhankeeda sheegtay in uu jiro dabka ka kacay goobta duqeynta lala beegsaday mana aysan bixin tafaasiil intaasi ka baxsan
maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhaynta ugu weyn ee maanta gobolka ka taagan waxay ahayd muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada gaar ahaan dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka dacmu sariic iyo ciidamada milatariga ee suudaan muuqaalada la faafiyey waxaa lagu arkayey ciidamada milatariga dowladda suudaan oo gacanta ku dhigaya hub kala duwan iyo rasaas fara badan oo maleeshiyaadka dacmusariic ay ku qalabaysay dowladda ridada ah ee imaaraadka carabta muuqaaladaasi laga soo duubay ciidamada suudaan ee gacanta ku dhigaya hubka imaaraadku ugu deeqay maleeshiyaadka dacmusariic ayaana aada la isku dhaafsanayay baraha bulshada xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inagaynta aad buu umahadsanyay walaalkeen maari maxamed ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaaga dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb korarka qeybihiisa horena ku guda jirnaa markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi haye suheyb aad baad umahadsan tahay bashiir saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha yuhuudda duqeymo kala duwan ayuu qidaaca ka fuliyey goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah dhismo ku yaala agaarka cisbitalka kamaal cudwaan ee waqooyiga magaalada khaza sidoo kale bartamaha iyo koonfurta duqeymo ayaa iyagana laga soo sheegayaa sawiro iyo muuqaalo argagax leh oo lagu faafiyey mareegaha internetkana waxa ay muujinayeen shuhaadada iyo dhaawaca
هذا من دور العوام العوام العاج حصام العاج
برج الرزان اثنين ايه
في نفس المكان
waxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay gaarayso konton iyo lix halka dhaawacyadu ay yihiin laba boqol toddobaatan iyo lix tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo kow kun sagaal boqol lixdan iyo shan kale tirada dhaawacyada ayaa iyagana gaaraya sagaashan iyo toddoba kun shan boqol iyo sagaashan kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay howlgalo kala duwan ayay sheegteen mid ka mid a weeraradaas waxaa lagu beegsaday gaadiidka ciidanka daabula wuxuuna ka dhacay galbeedka mukhayamka jabaaliya sidoo kale taangiga nooca meerkaafaha loo yaqaano ee ciidanka gumeystaha yuhuudda ayaa waxaa lagu beegsaday weerar qaraxa xilli uu marayey mukhayamka jabaaliya muqaawamada filistiin waxay sidoo kale sheegeen in hal askari oo ka tirsan ciidanka sahaynada ay ku dileen waqooyi galbeed magaalada khaza sidoo kalena ay jiraan weerar qaraxi ah oo lagu beegsaday ciidan gurmad ahaa sidoo kale dagaallo foolkafool ah ayaa gumeystaha iyo muqaawamada waxay ku dhex mareen mandiqada loo yaqaano buluug ee iyadana dhacda mukhayamka jabaaliya xubintaan kusoo gudmin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaana isa soo gaarnay andalus xarumaheeda wilayaadka islaamigana toos ayaad nooga dhegaysanaysaan markan iyo galgaduud magaalada coosweyne ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaa lagu soo bandhigay bakhtiga maleeshiyaadkii ridada ee dhowaan lagu xasuuqay deegaanada dhacduleedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud goobta bandhiga waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta wilaayada salaadiin odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeenna waxaa kelimadan ka jeediyey sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin wowalaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله سبحانه وتعالى أي أمهد علينا عليه بلنقاتكيسي iyo wacdigiisii noo fuliyey u gargaaray owliyadiisa dhabarka ka jebiyey cadaa'idiisa intaas kadib waxaan rabaa inaan ku warbixiyo dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay iyo howlgalladii ku socday bariga wilaayada galgaduud gaar ahaan nawaaxiga degmada ceeldheer taasoo mujaahidiinta ay uga hortagaayeen dhagdhagaagyo milaysiyaadka riddada oo gaalada soo wakiilatay meeshaas maalmihii lasoo dhaafay ay ku wadeen ee runtii saaad ogtihiin walaalayaal maalmihii ugu dambeeyey bishan awalkeeda iyo tii hore dhammaadkeeda ee waxaad og tihiin in aagaasi waniinle iyo misguwaa iyo ceeldheer nimanka riddada ay diyaaradaha maraykanka ay horboodayaan meeshaas inay abaabulo ay ku wadeen ayaad og tihiin natiijadana maanta waa ku warhaydaan goobta aan taagannahay waa ujeeddaan goob waa laga soo bandhigayo nimankii dagaaladaasi ilaahay ku baabi'iyey mujaahidiinta toogtooda iyo xabaddooda ilaahay ku asiibay inay meesha yaallaan dilka nimankaasi iyo bakhtigooda iyo dhimashadooda markii la isu geeyo inay ka bataan oo laga yaabo waa afartumeeyo dhaawacgooda iyo inta jaraaxada gaartay ilaa kontumeeyo ka badan ee runtii hubkii ay wateen iyo hoolihii ay wateen mujaahidiinta ilaahay gacanta u soo geliyey ilaahay khaniimo ayuu ka dhigay diinta ilaahay waxyaalaha laga difaaci doono ayaga lagu celin doono waayo maanta waa nicmo iyo nasri aada iyo aada u weyn ee runtii nimankan meesha yaallo waa nimankii saraakiisha ahay dagaalkaas diinladirirka hogaaminayey oo ay ka mid yihiin taliya ururyaal ay ka mid yihiin taliya hurumo iyo saraakiil kale maanta waa ujeedaan halkan ay yaallaan ayagoo diinta ilaahay la dagaalamayo shareecada ilaahay ku soo horjeedo u adeegayo gaalo iyo shisheeyo ay meeshaan yaallaan bakhtigooda ee runtii arrintaasi marka hore waxaan leenahay marar badan mujaahidiinta oo noocyadooda kala duwan odayaal hadday yihiin hoggaanka mujaahidiinta hadday yihiin wulaadda hadday yihiin wax badan ayay la hadleen nimanka noocan ah oo maalin walba lagu soo edeegto maalin walba qandaraasii lagu soo qaato ayagoo marka waxay aabayaashooda iyo oowayaashooda ay aaminsanaayeen oo diinta ilaahay ah ayagoo diidan oo la dagaalamayo wax badan ala la hadlay runtii dan idinma aha inay qaabkan oo kale u dhimataan aakhare aad u aadaan qadiyadaas marka ciddi nool oo maanta fariinta iyo warka gaarayo ciddi nool maanta fariinta meeshay taagan tahay weli waxaan u leenahay nimanka ku soo haray oo safkaasi inay ilaahay tooba keenaan fursadda ay haystaan ay ku faa'iidaystaan meeshaan aad u soo socotaan waa meeshii aad taqaaneen waxaad ku soo socotaan galgaduud waa galgaduud meeshii ninka la yidhaahdo santuure meeshii la dhigay ma foga shaahi maca macabe iyo saaxiibadiisi meeshii la dhigay ma foga ninka la yidhaahdo corneel yunis iyo cabdulle maxamuud meeshii la dhigay ma foga waa ceeldheer iyo galcad iyo nawaaxigaana ayaa la dhigay ayagoo sidiina ah diinta ilaahay la dagaalamayo marka ilaahgii subxaanahu watacaala diintiisii aan u dagaalamaynay xayi waayo waa nool yahay mujaahidiintii kelimada ilaahay kornaqashadeeda kelimada ilaahay iyo shareecada ilaahay ku dhaqankeeda u taagnayd waa joogaan waa jalbixiran yihiin waa diyaarsan yihiin qabaa'ilkii dulmadiidka ahaa ansaarta ahaa oo horeyn u hadlay sidii ay u joogaan marka galgaduud ama gobollada dhexe waxa ugu soo soconaysaan oo u soo aadaysaan odayaala horey uga hadlay meeshaan waxaa yaallaa waxan oo kale waxaan leenahay marka nimankan shisheeye iyo gaalo inaad u dagaalantaan dhiiggiin u baxo gaalnimo aad u dagaalantaan dan idinkuma jirto anta nool markan waxaan leenahay ilaahay i toobakeenna ilaahay u laabta milaysiyaadka xasan gurguurte iyo kooxdiisa ay abaabulayaan maalin walba wakhti badanna saan ay ku wadeen ku cibriqaata wixii horay u dhacay afii kulli mawdinin laa tacqiluun inaad wax fahantaan baa la rabaa towbadaas ayaa idinku baaqaynaa qodobka labaad waxaan soo dhaweynaynaa shaqooyinkii iyo camaliyaadkii iyo hooshii ay galeen mujaahidiinta ee dagaaladan had ugu dambeeyey raggii abaabulay oo qiyaadada ahaa raggii junuudda ahaa ciidamada ahaa raggii sabray ilaahay amarkiina subxaanahu watacaala qaatay ayagoo qaadanaya amarka ilaahay waqtuluuhum xaysu saqiftumuuhum qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum awaamirtii alla subxaanahu watacaala nimanka diinta ilaahay la dagaalamo oo shahaadada iyo towxiidka la dagaalamo ku dhaqanka shareecada islaamka nimanka diidan in la dagaalamo allihii subxaanahu watacaala awaamirtiisii had ku socoteen runtii ballankiina waa idin fuliyey ilaahay subxaanahu watacaala ilaahayna ha idinka abaalgudo ilaahayna subxaanahu watacaala ha idinka ajar siiyo bulshada muslimiinta noocyadeeda kala duwan waa idin ducaynayaan oo hoosha qiimada badan marka hore ilaahay aad ugu dhowaanaysaan marka labaadna diinta ilaahay iyo muslimiinta aad ka difaacaysaan arrintaasi ayaa ayaa ku faraxsan yihiin aad yaana usoo dhoweynaynaa jazaakum allahu khayr aljazaa waxaan idin leenahay gaalada hadda isqaadqaadaan ama ilaam ay ka hadlaan ama wax sheeg sheegaan waxba idinkama dhibi karaan allana subxaana watacaala waa ka hadlay lan yaduruukum ilaa adaa alla subxaana watacaala wuxuu yidhi idinkama dhibi karaan ilaa wax yar mooye wax yar oo anrabka ama afka ay idinka yidhaahdaan ama idin dacniyaan idin duraan waxyaalahaas kama badin karaan alla wuxuu yidhi wain yuqaatiluukum hadda idinla dagaalamaan ay isku dayaan inay idinla dagaalamaan yuwalluukum aladbaara dabaday jeedinayaan waa jabayaan waa cararayaan sidan oo kale ayaa ayaa dhacayso humma laa yunsaruuna cid u gargaarayso na ma jirto alla subxaana watacaala lama jiro ilaahay subxana watacaala ballanqaadkaasi qalbu ku haya meeshiina ka sii wada wajazaakum allahu khayra aljazaa bulshada meesha joogto maanta gaar ahaan wilaayada deegaanka hadda nimankan lagu soo bandhigay waxaan leenahay ee gaar ahaan reer waceesle aagaga dagaalada hadda ku socdeen deegaamadooda aada degnaayeen waxaan idinku soo dhoweynaynaa idinka shukrinaynaa bacdallahi subxaana wa tacaala dadaalka aada wadaan garabsiinta mujaahidiinta aad garabsiinaysaan haddii ay tahay macluumaad hadday tahay wa aragtay dheef kale ay tahay aad ka la garab joogtaan waa ka mahadsantihin waxaad u dadaalaysaan waa diintiin waxaan u dadaalaysaan in ilaahay subxaana wa tacaala oddoon loo noqdo nimankan oo maaragtay rabo in ayaga oddoon loo noqdo inaad diidan tihiin qadiyadaasna marka horey ugu ballannay bulshada rijaalan wanisaan reer waaceesle waxaan leenahay meeshiina shaqada ka sii wada nimankan ilaahay waajibiyey waan jabayaan waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala in dadaalkii iyo juhdigii aan labalaabno annagoo ilaahay ajar ka raasanayno tadlixid aan bixinayno dadaalka aan bixinayno hadal hadday tahay hoole hadday tahay naf hadday tahay aan bixinayno antaas abaalgudkeeda ilaahay diintiisa iyo halgankiisa lagu jiraa jihaad fii sabiilillaahi waay inaad dadaashaan insha allahu tacaala deegaamada dhiman hadda codowga ka harsan waa ka baxayaan biidn illaahi tabaaraka wa tacaala wallahu laa yukhlifu lmiicaad qodobka ugu dambeeyo waxaan u sheegaynaa deegaanka nimankan baktigooda waa ujeedaan qaabdarada ay u dhinteen waa ujeedaan nimanka markaa inaad iska asturtaan oo maaragtay ummadda deegaankan degan ee urkooda iyo maaragtay wasaqooda in laiska dheereeyo meelaha marka maaragtay aad ka qaadaan meesha ay yaalaan deegaanka maaragtay caafimaadkii iyo maaragtay waxay wax u dhibayaan badqabka deegaanka marka nimankaana inaad maaragtay iska astaan ayaan dardaarmaynaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay suldaan daa'uud xasan aadan suldaanka beesha wacisle بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله ثم الحمد لله إلهي جبيي nimankii murtadiinta ahaa ee soo duulayaasha ahaa ee gardarrada ku soo duulay deegaankeenna ku soo duulay waa kuwa meelahan yaalla nimankan oo deegaanka geyrile la yidhaahdo ku baaba'ay nimankaanu in badan baan u dignay oon u sheegnay oon dhahnay war niman yahow gardarrada aad haysaan iyo dulmiga aad wadiin iyo shareeca dumiska aad wadiin iyo dad nabadood kusoo duushayin ka joojiya maantay xaqiiqadii haayaan meesha waa kuwa meeshaan ayakoo barbararay meeshaan dhooban oo le'day waxaan u sheegaynaa marka ummadda muslimiinta ahu inay ku bishaaraystaan inay jaro cadowgoodii dadka kale waxaan leenahay dadkaanu oo soomaalid waa wiilal soomaaliyeede oy dadkan ka soo tageen hadda kuwaanu way tageen laakiin kuwa dambe waxaan leenahay niman yahow ka reebda dadka dhala hadda dadkan dadaan dhalay nimankan ilaahay shareecadiisa duminayay dad baa dhalay waxaan u sheegaynaa inay kuwii hadda wixii tagay waa tageen wixii hadda nool wiilashii ay uga jiraan nimankan riddada ah amba wiilal ay uga jiraan inay hadda gacantooda qabsadaan ayaku shareeco ilaahay ma dumi karaan ilaahayna diintiisa asaa u gargaaraya u hoylinaya waxaa la rabaa marka inay ka qabtaan marar badan u sheegnay oon hadda fariintooda aan diri jirnay cows weyn waad ogeedeen wixii hadda ka hor ka dhacay haddaana waad aragtiin haddaan inta barkay soo socdeen baan u sheegnay oon dhahnay war niman yahow qof la arkabay ka leexdo kasoo tooba keena waxaan ilaahay tooba u qorinin ma ma soconayaan hadda maanta waxay joogaan inay ku baktiyeen meeshii ay hadda meesha taagan yihiin waxaan leenahay marka ha ka waantoodaano ragga ku jiraaho maahaanoo kale tood yaan yaan likaynin ayagoo la jiidayo hadda dadkan hadda ninku maba naqan mana la aqoonsan karo waxaan leenahay gabdhaha soomaaliyeed wiilashooda ha ka reebtaan odayaasha soomaaliyeed gabdhahooda ha ka reebtaan war dadka eelka ha ka reebtaan waa dad s- waxay u dhasheen habartoodii adoogood waa dad muslima ay yihiin muslimiin ay yihiin inay hadda markaa ay waxuu ahay gaalnimo inay galaan ay ku dhintaan runtii waxa weeye meeshaan la keenaa waa nasiib darro meeshaanna waxa weeye qabuur qabuurihiisoo duulayaasha in badan baa lagu laayay hadda waxa imaan doonana insha allah waxaan ilaahay ka rajaynana kana baranay inuu saan u u dabamari doono wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah qaar ka mid a waxgaradka iyo nabadoonnada deegaanka ayaa sidoo kale goobta ka hadlay waxaan maanta halkan u taagannahay ilaahay mahaddiis cadowgii soo duulayaashii ka soo duulay xamar iyo meel kasto ka yimiday ee laga keenay ameerikayaha u ahaay iyo iyo meeshii magaca lehee turki la dhahayey ee gorgor iyo danab isugu jiray war waa kuwa halkaa yaallo ayagoo waxuu ahay baktiyey oo hoogay oo wasaqday qurunka ka soo baxaysa aad yaabto waxaa laydinka rabaa ee, nimankan soo duulayaasha ee geerile ku soo duulay ee waxau ahay baktigoodu dhooban yahay meel kasto maantay ee waxau ahaaye kana carareen kana tegeen qaadana waayeen waxaan u sheegaynaa dadkii dhalay iyo ahalkoodii inay dadkan waxau ahay ay ka ceshadaan waxaa waay wiilashoodii hadda mucug tahay ee soddon jirka iyo shan iyo labaatan jirka ahay meeshaan wada yaallo war waa niman wada waaweyn waa waxau ahay waa ka gaaloobeen waxay haayeen male waxa waaye ameerikana waxu tari mayso turkina waxu tari maayo hal garabka waxaa ugu qoran gorgoraa leeyiraa hal waxaa ugu qoran danabaa leeyiraa dameero caadiya waayo lagu adeegahayo war waxaan waxaad yeelaysaan xasharaadka ahee lasoo qumihaye inta celdheer lagasoo wareejiyey geeri la taga la leeyahay ee haddana saan ku noqday meel kastaba sunna anugu ka raadiyaynaa hadda Eh, wadanka waa isloo dhan sunnadooda waa wada gaartay muga meydkooda waa wada gaari rabaa meelaha ka dhimana hadda lagu wada dildili doonaa insha allahu mowlanaa waxaan idiin sheegaynaa waxaan ceshadha cayayaankan ceshadha war dadkiina ka reebdha haddana waxaan leeyahay soo duulayaasha meelaha rogow iskiin adinka xaw ay ku baabi'i doontiin maahane waxaad tiri doontiin male meesha isaga taga xaw ahay waxaad yeelaysaan hubkaad haysatiin waa laydin lacagayhaa keensada muslimiinta kusoo biira waa burweyn had ninka keensado waxaa waaye adduunkooba meesha uu raba kamara waxau ahay war war- waa dheregteene waxaad haysatiin lasoo fakadha oo noo waxau ahay muslimiinta lasoo gala ilaahay u tooba keena haddii kale saana idiin dambayso kulligiin eh, saana idiin dambayso wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم halkan beriga waxaa yaala murtadiin iyo oo la soo khalday dad soomaaliyeed gaala soo adeegsatay cumaaliin oo shaqaalo ah ilaahayna asu ku baabi'iyo gacanta mujaahidiinta ilaahaan horta uga mahadaynaa alxamdu lilah uma alxamdu lilah ilahaan uga mahadaynaa waxaan uga digaynaa wiilasha soomaaliyeed saatan baan uga digaynaa wiilasha soomaaliyeed inay saatan ku dhalaan waxaan ka xunaa iyakoo oo gaala oo mabda difaacaya mabda'a kiristanka difaacaya inay saatan ku dhintaan aad iyo aad baan uga xunnaa wiilasha soomaaliyeedoo hadda ka dambena uga digaynaa sidatan annaga waxaa naha dad soomaaliyeed asalkeennu muslim waaye diinteennu muslim waaye hadda ka kuwaan waana dhaafeena hambada harta waxaan ku- waxaan rabnaa inay ka digtoonaadaan oy ilaahayda ka iskale kitaabka ilaahay usoo laabtaan oy toobad keenaan oy ilaahayda ka iskale difaaca diinta u dagaalamaan oo waa la dhimahaay ayakoo iyakoo mujaahidiina muslimiin ay u dhintaan horta aad aad iyo aadaan uga dalbaynaa wiilasha soomaaliyeed dadka gaalada ah oo yahuudda ah oo saatan wax u qaldaaya wiilasha soomaaliyeedna insha allahu tacaala mahay joogaan ugu tegi doonaa hada xad adir waxaan rabnaa wiilashan soomaaliyeedee saatan ku dhimanaaya ee iyo kuwa difaacaya mabda'a yahuudda ku dhimanaya waxaan rabnaa in laga digtoonaana sida tan ee, nin kastoo iswaala ama istuula ee ku dagaalamaya mabda'a kiristanka ku dagaalamaya insha allahu tacaala saatana u dambaysa kadibna naara uga daba- dabamari doonta ilaahay siduu sheegay kadibna naara uga dabamari doonta waxaan rabnaa annagu wiil odayaashii soomaaliyeedaan nahay khaasatan deegaanka odayaashii joogaan nahay ay ku dagaalamayaan ilaahay ga- ilaahay waxu idma saatan saatan bau idma ilaahay ilaahay saatan bau idmay iyakoo ku diriraya sidatan iyakoo mabda' gaala ku dhintay iyagoo darxumadan jooga iyakoo ilaahayda ka iskale aad iyo aad u dayacan annaga waxaan waxaan rabnaa wiilka soomaaliyeed isagoo mujaahid u dhinta baan doonaynaa kuwa nool baan kuwa, kuwa nool baan baaq ujeedinaa kuwa nool baan baaq ujeedinaynaa waxaan rabnaa inay ilaahay i toobad keenaan inay ilaahayda ka iskale so- ka digtoonaadaan sidatan darxumadan ka digtoonaadaan M- dadka xumo oo shaqaalaha ahoo xasan gurguurta ugu dhalin badan yahuudda u shaqaynaayana inaysan berigan kadib wiilka soomaaliya soo ajarin baan doonaynaa war qoftii ilaahay ka tagta oo kitaab ilaahay ka tagta saatan baa u dabamaraysa saatan baa u dabamaraysa war wiilka soomaaliya ka digtoonow ee, hooyada dhasha wiilasha soomaaliyeedna ha ha uga digto sidatan war wiilasha soomaaliyeed saatan ha ka digtoonaadaano waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa ninka wiilka soomaaliyeedee jooga meel walba u joogaba inuu ilaahay u toobad keeno inuu saa tandarxumadan ka digtoonaado ilaahay kuwaan baabi'iyeen alxamdulilah ilaahad uga mahadhayn odayaashii soomaaliyeedaan rahnayo waxaan doonaynaa wiilka soomaaliyeed geeri waa loo dhalaya asigoo mujaahada inuu dhintaan doonaynaa alxamdulilah dumarka muslimaadka ee coosweyne ayaa aad u soo dhoweeyey bakhtigii lagu soo bandhigay deegaanka coosweyne ilaahay baa mahad dhammaanteed u sugnaatay mahad aan la soo koobi karin ilaahay gaala baabi'iyey ee maanta saan meeshan ay u bilqan yihiin oo tixriga iyo dukaha iyo bahalahu u cunaayaan meeshaan soo dhooba ilaahay baa mahad iskale mahaddaas dhammaanteed iskaleh mahaddaas ka dambana walaalihii halaagay oo mudankooda marsiiyey oo gacmahooda ilaahay ku cadaabana waanu mahad celinayaa ilaahay subxaana watacaala ha amaal mariyo ejar aan la soo koobi karina ilaahay ha siiyo gaalana ilaahay saan gacmahooda maalin walba ha ugu cadaabo gacmaheen dhindhaheenna iyo qalbigeenana ha ugu raaxeeyo waxaan leenaha murtadiintan maalin walba gurguurta soo qaldaayo oo qoryaha inta u soo dhiibay yiri bangaraafaa laydin yiraa iyo bi'asaa laydin yiraa iyo gorgoraa laydin haramcadaa laydin yiraa uu leeyahay inay ka waantoobaan dhowr maraan u dignay dhowr mar baan u baaqnoo niri ka jooga waxaan gaalnimo iyo cadaab waaye ka jooga dhowr mar baan niri waad diideen saan le u halaagsamaysaan haddaad soo aadaan furimaha furimaha ragdhig iyo cabyaha jooga libaaxa libaaxa arigu soo weerka ugaarsadoo kale gaalada raga u ugaarsanayaan hurdo iyo harsimo iyo hoyaad ka tagaa jooga furimaha ka jooga saanaa laydin cadaabaa cadaabka ilaahay idiin ballanqaada ka sokow waxaa cadaab idinkugu filan gacmaha mujaahidiinta ilaahay saan hainkugu cadaabo annaguna saanan inkugu kor mashxaradaynaa saanan inkugu kor alalaasaynaa saanan inkugu faraxsannahay wax in ka soo horreeyoon cadaab hayn lama arko allah ayaa ku mahadsan maanta noogu bishaareeyey murtadiin bakhtigood shala saacadahan saacado ka dhow waxay lahayn islaamka baan dabagelaynaa maanta ayakabaa la dabagalay ayakabaa bakhtigooda la daawanayaa allah ayaa dulmigooda iyo kibirkooda ku soo qabtay alxamdulilah ilaahay islaamka gacmahooda kor ha ka dhigo murtadiinta hubkoodana dhulka allah geliyaan leynahay ku guurta maanta waxaan leynahay xasan shiikh islaamow xasan shiikh islaamow xaabada aruuda waa kuwa xarumahan yaal bakhtigooda ay soo dhaqaajiyeen xaskul bay noqdeenbo xasuuq xun baa qabsaday allah ayaa ku mahadsan ma ala dhigaayo murtadiin maxaa ku dhacay musiibo aragta meydkooda baa la wara waa markii labaad marka bakhtigooda cuus weyne aan ku arkayno ama saddexaad waxaa ilaahay ku mahadsan yahay had iyo jeer iyagoo damcaya inay anagana barakiciyaan in had iyo jeer aan sidaan u aragno oon soo kor istaagno bakhtigooda ilaahay baa ku mahadlay ma aha annaga sharaf iyo karaamo aan leenahay waa nala ku imtixaanaya ilaahayna waa uga mahad celinay ilaahay kuu ku mahad celiyo hanaga dhigo had iyo jeer alxamdulilaah waxaan u sheegi lahayn nimankaas jirka soomaaliyeed leh asi qalbiga maraykan wata maalin walba adinka waay waxa dhimanayo aakhirana aan lahayn adduunna aan lahayn oo laydinka dhigtay difaaca laydinka dhiganayo kawaantooma oo ka jooga dhibaatadan laydinku hayo ma jeclin annaga kufrigiina aad ku dhimanaysiin had ya jeer waxaan jecelnahay inaad ahaataan muslim meeshaan joognana aad joogtaan dhulka aan ku noolnahana aan isla difaacno gaala iskala difaacno taasaan jecelnahay geeridiinna taasaan ka jecelna waana qaata ka hara kufriga kahara waxa ahatay balaayada aad daba taagan tihiinoo maalin walba laydin sheegaya lacaga laydin siinaya lacag fursadaad ku cuntiin heli maysaan cimrina heli maysiin cadaab aakhirana waa idin dambeeya ilaahay inta hanuun la doonay soo haleela ilaahayna haydin soo haleeshiiyo kan aan soo haleelaynina sida aan hadda arkayna ee saka xun allaha u galo أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan shacabka ku dhaqan gobollada bari iyo nugaal ayaa ka cabanaya dad itoobiyaan ah oo deegaanadaasi dhaqan xumo iyo dhibaatooyinka geysanaya waa kuwan qaarkood oo la hadlay warbaahinta
waxaan rabnaa halkan inaan kusoo bandhigno daraasadaha aanu samaynay ee bulshada bandhigno sida dhibaatooyinka ay qowmiyadda itoobiyaanka ee sida ballaaran ugu soo qolqolaysa deegaanadeenna in aan ka yeelanno qorshayaal annaga oo cod dheer iyo cod gaaban labadaba kula hadlayno waxaan gudagelayaa marka waxyeelada iyo dhibaatooyinka ummaddaasi ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummaddan reer puntland ee gobollada bari dhibaatooyinka amni darro oo lookalka ah waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ay ku hayaan moobil furashada dhaca iyo tuugada waxaa kaleto oo qayb ka ah waxyeelada ay waddanka ku hayaan dhaqankeena suubanaa in lagu dheelay hadday tahay qaab loo jaranayo timaha qaab waxa weeye waddooyinka iyo meelaha muhimka ah waxa weeyaan loo nadaafad nadaafad darrada lagu samaynayo iyo sidoo kaleto masaajidii dadkan islaamka loogu talagalay dhibaatooyinka nadaafad darro ay ka soo gaaraysa daraasadaha aan soo bandhigayno waxaa ka mid ah goobaha caafimaad in laga helayo kiisaska ugu tirada badan ee ay soo kordhiyeen sida xanuunada h i v-ga iyo xanuuno kaleeto oo waxa weeyaan aad u tiro badan in ay ummadda reer puntland iyo ummadda soomaaliyeedba ay kusii faafayaaneen waxaa ka mid ah daraasadda aanu soo diyaarinay waxyeelooyinka ay waddanka ku hayaan in ay samaynayaan dhaqaala burbur iyaga oo u isticmaalaya qayb tuugsata iyo qayb waxa weeyaan mararka qaarkood ay dhacaan inay dadka dhacayaan ama dadka kabarada ama danyarta ah sida maamooyinka ay dhacayaan oo ay ka dafayaan oo ay kala cararayaan waxaa ka mid a daraasadaha aanu soo samaynay in magaalada meelaha gudaheeda ah ay ku samaynayaan in waxyaalo aan sharciga waafaqsanayn iyo goobo kalaaba ah ee waxa weeye ballaaran oo looga adeegto lana garanayo dadka loo yaqaano double agencyga ama dadka double faceka la yidhaahdo oo ah inay afka soomaaligana yaqaanaan afka oromada iyo afafka kaleeto oo waxa weye qowmiyadda etoobiyaankana ay yaqaanaan ay ummaddaas ka ganacsadaan oo ku sameeyaan in business furan oo ka dhaca magaalada qaybo ka mid ah oo si waadaxa loo garanayo iyada oo ay dadka ku dha dadka caqli dadka waxa weeyaan wax magaratada ahi ay ku dhacayaan oo ay uga faa'iidaysanayaan ama dhallinyaro ha ahaato ama qardaadumin ha ahaato ama cid kale oo waxa weeye aysan naftooda iyo mas-uuliyaddooda aan kaafargarayn karin ay ku dhacayaan kiisaska noocaasa waxaa ka mid ah dhibaatooyinka ay waddanka ku hayaan akhlaaqiyaadka marka loo eego run ahaantii laga baranayo arkaysan meelaha ganacsiyaasha waxaa ka mid ah gabdho furanaya meelaha ganacsiyaasha ama waxa weye dadka double agencyga ay u fureen aad arkaysaan gabdho sanku daloolo bishinta sara daloosho carabku daloolo biro waxa weye loo geliyey iyo tuurar timaha iyo waxa weye habdhaqan ahaan aan linooka baran waddankeena in waxa weeye ama diinteena islaamkuba aysan raalli ka ahayn waxaa kaleeto oo runtii qayb ah inaanu shirkan kaga hadalno yaa waxa weeye ku rangareeya inay waddankeena yimaadaan ama kusoo tahriibaan ama waxa weeye kusoo qolqolaan أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل